بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجرني كتاب كأعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كبقول يسديتن يلبو وحين كل شرحنا سؤاشة بقول أفرتن يا أفر قال الشيخ رحمه الله تعالى ما الدليل آه، ما دليل التقدير العمري أي الميثاق maxaa u daliila taqdiiru lcumriy waa inagii maraatib alqadar ku dhex jirnay khaasatan inay kusii dhex jirnay eh, martabadii labaad oo ahayd alkitaaba marka waxa uu tilmaamay shiikhu oo aynu horena usoo sheegnay inuu martabadan kitaabada uu soo- uu u qeybiyey shan altaqdiiru alazaliyi waynu soo marnay oo tanay ka horreysay tii labaad weeye marka ataqdiiru alcumriyi buu yiri oo markaa uu yiri almithaaq wahiya almithaaq taqdiiru alcumriyi oo waqtu eh, uu maaragtay janiinkana waynu ka hadli doonaa marka midaan ah ataqdiiru alcumriyi oo waxa weye iyadana in taq- eh, laga dhigo kitaabo oo kitaabada ku dhex jirto oo laga dhigo mid gaar ah culummadu uma badna laakiin shiikhu wuxuu ku raacay oo uu ka soo qaatay ibnulqayim aljawsa raximahu llahu tacaala iyo culummada qaar ku tagtay ayuu ku raacay laakiin waa masale khilaafa oo waxa weye culummadu aysan u badnayn saa daraaddeed way ku yartahay kutubulcaqiida in sidaan loo qaybiyo culummada kale waxay u qaybiyaan afar taqdiiru alazaliy iyo taqdiiru alcumriy oo ah ilmuhu marka uurka hooyada ku jiro iyo taqdiiru lyo- eh, xawliyi iyo taqdiiru lyowmiy intaasay u qaybiyaan marka tan kuma daraan bal muxuu deliishaday marka shiikhu wuxuu deliishaday baynu arkaynaa kabacdi waan tacliiqinaynaa qaala waxau yidhi jawaabta qaala allahu tacaala waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala aayaddaas oo ah fii suurati alacraaf macnaheeduna waxa weeye allah subxaana wa tacaala duriyaddii nabiyullaahi aadam ayuu dhabarka aadam ka soo saaray ballanna waa ka qaaday miithaaq cahdi iyo ballan buu ka qaaday alastu birabbikum miyaana rabbigiin ahayn qaaluu way tahay bay dhaheen bala miithaaqda marka ayuu shiikhu wuxuu u deliishanayaa inay tahay taqdiir alcumriy oo taqdiir gaara ay tahay sida xaqiiqadana ee taqdiir ee arrintan miithaaqda miithaaq baa la yidhahdaa ee taqdiir lama dhaho sida culummadu u badan yihiin miithaaqda marka waxay ku soo aroortay laba qaybood axaadiid baa ku soo arooray axaadiidtuna laba macnay ku tusayaan laba qaybood ayay u qaybsan yihiin axaadiidta qaar waxay ku soo aroorayaan isagu shiikhu hadda ma soo aroorin sidii aynu qisatu aadam markaan sharaxaynay qasal ambiyaa aan ku soo sharaxnay axaadiidta qaar waxay tilmaamayaan allah subxaana wa tacaala markuu aadam abuuray oo nafta ku afuufay inuu masaxa dahraw ay dhinaciisa midig garabka midig ayuu allah masaxay oo gacantiisa ku masaxay fa akhraja duriyatan duriye ayuu ka soo saaray fa qaala waxa uu yidhi haaulaa'i fi ljanna walaa ubaali kuwaa jannaan geynayaa danna ka gelimiyo haddana waxa uu masaxay dhinaciisa bidixda oo garabka bidix aadam dhinaca bidixda markaasuu wuxuu ka soo saaray duriye madow markaasuu wuxuu yidhi haaulaa'i fi nnaar walaa ubaali taa marka waa qadar alqada alqadar oo waxa weeye ilaahay cilmigiisa wuxuu sii ogaaday oo og yahay waa inagii sheegnay wixii dhici doona marka duriyadda nebi aadam markii ay, ay taranto inay u qaybsami doonaan labadaas ayuu xadiidkaa tilmaamaya waana xadiis saxiixa qaybta labaad masalada labaad oo waxa weeye miithaaqda ballanta ah marka taa hore miithaaq kuma jirto oo masaladaa wax miithaaqa oo ku sugan ma jirto oo ballan lagagama qaadin laakiin meesha ballanta lagaga qaaday oo aayaddaani ka hadlayso waxay leeyihiin culummada waa markii dhulka la keenay sida xadiidka cabdullaahi ibni cabbaas oo waxa weeye uu wariyey sunal ibni abi caasim ku sugan sheikha albaanina xasanka ka dhigay waxa uu tilmaamayaa waxa uu yidhi cabdullahi ibni cabbaas nebiyullaahi aadam oo taagan binacmaan waa carafa ayuu allah subxaana wa tacaala durriyaddii oo dhan ka soo saaray dhabarkiisa durriyaddii ayuu dhabarkiisa ka soo saaray markaasuu hortiisa ku nashriyey markaasuu waxa uu yidhi alastu birabbikum rabbigiinna miyaan ahayn markaasay yidhaahdeen waa tahay rabbigeega idan marka kanna kuma jirto in oo miithaaqda xadiidkaas aayadda kuma jirto miithaaqda oo id akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim ee dhabarkii aadam duriyatan wa ashhadahum calaa anfusihim in laba loo kala saaray oo la yidhi kuwaana naar baa la geenayaa kuwaana janno kuma sugna idan marka khulaasatul qowl halkaa waxaa ka soo baxaysa xadiidka hore oo waxa weeye nebiyullaahi aadam markii la abuuray duriyaddiisa laga soo saaray waa khabar oo laynoo sheegay inay saa dhacday oo duriyaddii laba loo kala saaray laakiin ballan iyo alastu birabbikum kuma jirto aayaddan markii laga qaaday aayaddan fii suurati alacraafna miithaaq bay sheegtay ballan iyo cahdi laga qaaday oo alastu birabbikum qaaluu bala wuxuuna xadiidka cabdullahi bn cabbaas caddaynayaa inay tahay carafa idan marka arrin taqaadiira oo maqaadiira oo la qoray oo saasa waa laba arrimood oo kala duwan waa marka shiikhu tan hore uma uusan tacarudin oo tan hore ka hadlimayo laakiin waxa weeye wuxuu ka hadlayaa in waxa weye maaragtay aayadda u deliishaday tan miithaaqda inay tahay taqdiir alcumriyi la odhanayo saas daraaddeed marka culamo badan ku khilaaftay sida sheekh cabdicaziiz ibni baas raximah allahu tacaala oo kale uu waxa weeye ka jeensaday oo yidhi arrintaani may waxa weeye ma ma loo la odhanayo taqdiir gaara culummaduna agtarkooda ma ay soo aroorin kutub alcaqiida waalcilmu cind allah marka shiikhu saas u deliishanaya aayadda markuu soo arooriyey ayuu waxa uu sheegay laba athar iyo xadiid aharka hore waxau leeyahay waxaa weriyey isxaaq bni raawe marka dee sanadka waa sanadkii ma uu sheegin iyo waxa weye ciddii laga wariyey waxa uu yidhi nebigaa la weydiiyey ninbaa waxau yidhi ana rajulan qaala nabiy sala alla ly slam ninbaa nebiga wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ayubda'u alacmaal ma haddaa la bilaabayaa oo macnaha wax walba ma haddaa la qorayaa mise wax walba waa la qoray oo fiimaa madaa weeye qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi bal fiimaa madaa wixii tegey oo la qoray unbaa hadda soconaya wax cusub oo hadda la qoraya ma jirto markaasuu waxau yidhi wa fi lmuwadac imaamu maalik muwadaiisa marka aharkaas waxaa arkaysaa inuu sanadkiisii inqidaac ku jiro oo cid warisay iyo aan midna la sheegin waa munqadic marka sidoo kale muwadac ibn maalik imaamu maalik kitaabkiisa almuwadac la yidhaahdo waxaa ku sugan buu yidhi iyadana lama sheegin ciddii warisay waa inqidaac waxaa ku sugan buu yidhi su'ila cumar bna khadaab aayaddaana cumar bna khadaab la weydiiyey waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum ilaa aakhir aaya markaasuu faqaala wuxuu yidhi cumar samictu rasuula allahi sal salam yus'alu nebiga ayaan maqlay oo la weydiinayo nebiga ayaan maqlay oo la weydiinayo markaasuu waxa uu yidhi nebigu maaragtay allah subxaana wa tacaala wuxuu ka soo saaray duriyaddii akhraja duriyata aadam min dahri aadam ayuu ka soo saaray markaasuu wuxuu yidhi haa ulaahi fi ljanna walaa ubaali wa haa ulaahi fi nnaar walaa ubaali ilaa aakhiri xadiid bituulihi ayuu yidhi sheikhu marka kaana xadiidka aharkan waxay dhahan culammadu waa munqadic munqadicuna waa min anwaaci daciif xuja kama sugnaanayso wuxuu kaloo deliishaday xadiidkii fi sunan fi sunan tirmidi raximah allahu tacaala waa min xadiidi cabdillahi bni camar ibn alcaas xadiidkan isagu waa xadiid sugan weeye thaabita waxa uu yiri oo imaamu tirmidi baa warinaya waana xadiid dheer waxa uu yiri kharaja cabdullahi bni camr ibni caas baa dhahaya kharaja calaynaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nagu soo baxay maalin wakti ayuu noo yimid wa fii yadihi gacantiisana wa fii yadehi gacmihiisana waxaa ku sugan kitaabaani kitaab buu wataa ay warqad la qoray warqad yar laba warqadood oo yaryar ayuu wadaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye gacmihiisa gacanta midigtana mid buu ku wataa gacanta bidixdana mid markaasuu wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan ma haadaan alkitaabaani labadan kitaab waxay ma garanaysaan qaaluu laa yaa rasuula allah ilaa an tukhbiranaa inaad noo sheegtid maaha ma garanayno markaasuu fa qaala liladii fii yadihi lyumnaa gacantiisa midig kii ku sugnaaba waxa uu yidhi haada kitaabu min rabbi alcaalamiin kan waa kitaab allah xaggi ka yimid fiihi asmaa'u ahliljanna wa asmaa aabaa'ihim wa qabaa'ilihim waxaa ku sugan magacyada dadka jannada gelaya aabbayaashood iyo qabaylkooda iyo cid walba abtiriskoodi oo waxa weeye aabbahood iyo qabiilkoodiiba la sheegay hebel hebel hebel oo reer hebel ah inuu ahlu janno yahay humma ujmila ay khutima waa la khatimay falaa yuzaad walaa yunqas waxna lagu darimayo waxna laga dhibimayo intaasoo ahlu janna wa qaala liladii fii shimaalihi gacantiisa bidixkii ku jiray ba haddana waxa uu yidhi haada kitaabu min rabbi alcaalamiin kan waa kitaab allah xaggi ka yimid fiihi asmaa ahli nnaar wa asmaa aabaa'ihim wa qabaa'ilihim huma ujmila falaa yuzaad walaa yunqas khalaas markaasuu waxa weeye kabacdi markaa ayay saxaabadii weydiiyeen waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah marka markuu sidaa u caddeeyey oo waxa weye saa u kala sheegay ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam bay weydiiyeen waxay yaa rasuul allah fa fiima alcamal marka maxaan camal u samaynaynaa haddiiba saas wax walba loo kala xukumay qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi sadiduu waqaaribu dhadhowaysta oo dadaala oo waxa weeye wanaagga sameeya haddii maarata qofku ahlu janno yahay waxa weeye yacmalu bicamali ahli ljanna kullu muyasirun limaa khuliqa lah qofka waxii uu markaa waxa weeye loo abuuraa loo fududaynaya hadduu ahlu naar yahayna waxaa loo fududaynayaa loo sahlayaa dariiqii naarta iyo waxa weeye camalkii ahlu naarka idan markaa dadaala oo idinku camalka sameeya فكل ميسر لما خلق لسيدي حديثي هر ثم نبذ كعنتي سأيو ساس وقال هكذا فنبذهما كعنتي وأمران تايمرك كتابك حقي آدي الله أعلم وحوي النبي عليه الصلاة والسلام قعميس وحكم الجيران فقال مركاس النبي وحيري فرغ ربكم من العباد الله سبحانه وتعالى وضميستري وحول بقى waa maktuub ay looxal maxfuudka ayay ku qoran yihiin xadiidkaa marka imaamu tirmidi markuu wariyey waxa uu yidhi wa hada xadiidun xasanun saxiix gariib marka xadiidku waa xadiid thaabita oo sugan aimo badan ayaa saxiixisay oo waxa weeye maaragtay sida xaafid ibn xajar sida waxa weeye sheekh axmed shaakir waxa weeye sheekh alalbani kulli waxa weeye xadiidka waa sugeen oo waa saxiixiyeen wain kaana ay jiraan culummada qaar xadiidka ka hor timid oo waxa weeye sida imaamu dahabi iyo ay yidhaahdeen waa munkar oo meesha ay nakaarada ka- uu imaamu dahabi ka tilmaamayna waxay tahay waxa uu yidhi asmaa ahlujanna waa khalqi badan buu yidhi dadka jannada gelaya oo aad u fara badan haddii la yidhahdo ha la qoro dee waxay noqon lahayd marka mujaladaad iyo kutub badan in lagu qoro see marka u dhici kartaa in kitaab yara oo warqad yara magacoodii iyo asmaadoodii oo dhan ay ku qoran yihiin uu gacanta nebigu ku soo qaado wuxuu arrintan waa arrin qariiba wey, munkar weeye wey. wax dhici kara maaha laakiin xaafid ibn xajar raximah allahu tacaala ayaa ka daba tegay fatxilbaariga iyo ku caddeeyey oo markuu sharaxaya xaafid ibn xajar raximah allahu tacaala xadiidka odhanaya nebigaa noo khudbeeyey markaasuu wuxuu sheegay wixii horay u dhacay iyo waxa dhici doona maa yakuunu ilaa qiyaami saaca ayuu khudbo jumca isugu keenay markaasuu waxa uu yidhi xaafid ibnu xajar oo xadiidka imaam bukhaari wariyey wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar markii faa'iidu keenay wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa weeye kalaam yar inuu ku soo koobo wax zaman badan dhacaya waa min aayaati buu yidhi waa mucjisaati waa mucjisaadkii nabiga la siiyey oo jawaamicil kelim baa la siiyeyoo wuu soo koobay sida buu yidhi ay iyadana mucjiso ugu tahay aayad u tahay waxa waxa weeye jurmun kabiir inuu waxa weeye fii maxallin qaliil fii maxallin yasiir macnaha wax ahaan lahayd inay wax badan badan noqdaan matalan kanuu tilmaamayaa marka xadiidka ibn- cabdullahi ibn camr buu markaa sheegay wuxuu tilmaamayaa haddii la yidhahdo ahlujannaha kitaab ba- ha la qoro magacyadooda kutub badan bay noqon lahayd oo fara badan waan gacan lagu qaadi karin laakiin mucjisa nebiga la siiyey bay ahayd oo waa min aayaat illaah laakiin waxoo dhanba waxaa ku filan wallahu calaa kulli shayin qadiir allah subxaana wa tacaala looxul maxfuudka oo dhan iyo waxa ku qoranba wuu wax yar intuu uga dhigo nebiga gacanta u gelin karaa marka taasi wax dhibaata ma leh calaa kulli xaal marka xadiidku waa xadiid haabita laakiin kuma cadda kumana sugna inay tahay taqdiir cumriy ee waxa weeye keliya waa bayaan iyo iclaam la caddeeyey in waxa weeye arrintaasi dhacday oo waxa weeye dadkii ahlu jannaha ahaa ilaahay sii og yahay wixii janno geli lahaa wixii naar geli lahaana ilaahay sii og yahay intaa unbaa laga qaadanayaa ama eh, dariiqada uu shiikhu isagu ku tegey waa inay tahay waxa weeye taqdiiru lcumriy wallahu aclam laakiin culummada kale waa ku khilaafeen sida sheekh ibnu baazi raximah allahu tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaah baa garanaya
Voice assistant on. Four. Seven. Dot. Eight. Dot. Six. Dot. Five. Dot. Okay. Pin on. Home screen. Page 1 of t- 1 UI Home. Showing I. Power off. Power off.